bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsidyaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada dhugunsidyaal siinka haynooyba ku mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oge ka ansixiyeen lamhindis sharciyeeda maamulka degmada qasadheer ee gobolka bayo kuwerbi weerar shabaab degmada ka qaadee askari ku tirsanaaday jaray ciidamada dowladda iyo weyba ka dhammaday degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan gureed weerar xalay ku dhii degmadaasa maxkamada ciidamada qalabku eedanageeka weyba xukuni shalduwan kariday eedeysanayaal langhaysadii qaraxii zooba faahfaahinayaa ku baahayay koox xubaysan oo dilaan guddoomiyigii hore ee degmada buulaburta ee gobolka hiiraana wararkiinka ka dambeeyay shirka amniga ee ku dareera muqdisho maamulka gobolka hiiraan weybayo xaqii jananti uuse dhammaday qof miino ka duugiya meelan dhow garoonka magaalada beledweyne akhbaaraadka banaanka dhugun sidyaal weybanka wina madaweynega jabuuti oo la kulamiyo xogayaga guud ee jaamacadda carabta turkiga iyo holland oo xiriirka anisjaran iyo weliba israa'iil oo duqeyn ku jeysatay masar cabdifataax sisina oo arrintaasi oga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidyaal hamiin fayle hamiinama talaade u arbaanaha galahayd taaragdan iyo ka-eedanta lita bilo lamaad februari sanadka lamada kuntum isiyeedka ka dhowaada dhugunsidayaal warkii ofisanga mudanayaalka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya weybayoge ka ansixiyeena lama hindis sharciyeeda baabainta warkan wey baninhaye mukhtaar sheekaadan dalmara xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo kulan isugu yimid maanta waxa ay ansixiyeen laba hindis sharciyeed oo kale ah qaabdhismeedka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo sharciga guddiga shaqaalaha rayidka madaxa bannaan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed fadhigii maanta waxaa soo xadiray sagaashan iyo saddex mudane balse inta aysan bilaabin doodda waxaa soo hor istaagay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka madaxa bannaan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo ka codsaday in ay ansixiyaan hindis sharciyeedyadan kama baxsana guddiga waa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay baraleela leeyihiin laakiin waa u madax banaanyahay shaqa qorista shaqaale shaqaalaha dowladda maamulkooda soo kaboco marka waxaan codsanayaa oo wasiir ahaan macdalaasaacadda maskaalinata in waa wada haysataan shuruucdankan wasaaradda iyo kii guddigaba waa wada haysataan waxaan codsanayaa in la fududeeyo in la fududeeyo sidii loo ansixin lahaa
anigoo ah gabadhii ugu horeysay oo idin hor timaada kuna dhiidato inay idin weydiisato garab anigoo warjeedkeedu yahay inaad noo meel marisaan laba hindis sharciyeedeed oo kale ah sharciga guddiga shaqaalaha rayidka iyo sharciga saarka shaqaalaha rayidka mudanayaal laga soo bilaabo markii la aasaasay guddiga shaqaalaha rayidka julaay laguna aasaasay xeer ay ansixiyeen golaha wasiirada madaxweynahana uu saxiixay ayaa guddiga soo maray marxalado kala dhegsan oo dhan walba ah ayadoo guddiga ay isu soo bedeleen ilaa saddex gudoomiye oo dhammaantood ku yimid imtixaan furan xildhibaanada oo ka dooday hindis sharciyeedka waxa ay intooda badani soo jeediyeen in la ansixiyo hindis sharciyeedyadan si loo helo sharciyad lagu saleeyo shaqaalaysiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muddo laba sano iyo bar ah kadib maanta ay tahay markii ugu horraysay ee la hor keeno mudanayaasha hindis sharciyeedyo ku salaysan qaabka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed
dadqowdii xildhibaan hooyo jiray baarlamaanku sidaas soo maari jiray daeh ama ehay mase cv oo kakoranta mase aqoontii oo kusamaynahay taarikhooyada waxaas dowladdii hore aan shaqay toddoba dowladooda aan shaqay intaas madaxweyne waxa lagu eegaas ismaraale fadhiga kasoo kisa fadhiyaanaagay dhallinyarada ka fadhiino midhahay gudda shaqaalahay ilada fiiriyaa cod gacantaag ah oo loo qaaday hindisyaashaasi kadib waxaa natiijadii codaynta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye
qaabdhismeedka guddiga shaqaalaha rayidka iyo hindisi sharciyadka guddigu u shaqayn lahaaba
markay soo gabgowday doodii odayaasha isla markaasa loo codeeyey tirada saaka xildhibaanada codaysay waa sagaashan iyo saddex xildhibaan sagaashan iyo laba xildhibaan waxay oggolaadeen in la ansaxiyo halka hal xildhibaan uu diiday wax ka aamusana ma jiro marka saas darteed guddiga shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeedka soomaaliya iyo sharciyadii iyo hindisharciyadkii ay soo gudbeen ay ku shaqeen lahay guddigu sidaas ayay asax ugu yahay shacabku shacabku waa reeban yahay shacab ma jiro intaa kadib intaa kadib
aamine macali cali oo ah guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka madaxa bannaan ee ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo markii la ansixiyey kadib soo hor istaagtay mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa ay si saraaxad leh uga mahadcelisay mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sidii qadarinta lahayd ay u ansixiyeen hindis sharciyeedyada guddiga shaqaalaha rayidka iyo weliba kan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed
maamulka degmada qasadheer ee gobolka bayo ku warbi weerar al-shabaab degmadaha ka qaadiya gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka bayo weyba uuse ku hadalay weeraro godhuf oo ka dhaqaaqe oo al-shabaaba ka qaadi degmada qasadheer weyban uusi sheegay intii weerarkaas iyo walkhasaare aan ku deyrna dhanisho balse uusi sheegay inti shabaabkii weerarka qaadi dhanisho adeeri khasaaran iska jara dhimashay dhaawa siduusi sheegahay gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka bayo aadan cabdiqooqana qoladan argagixisada ee laysuugiyaa macnaha xilliyada qaar inay shaksiyadkugewya hadiraan meelo gaarayo hadiranaas garaaya macnaha siya suugii jireen marka weerar wayga andarday anamagi ama cadeeyo ciili macnaha gulf haqaadaa deegaan inuu isqosada ka talagalaa ama meelo macnaha taarget inay inuu sabkadhac ka talagalaa andarde marka laakiin kamweyle ray ku dhufo ka dhaqaa ciidan darqoonood xasidnoo yar xerana lahadira mase macnaha nilkaarka ka lahadira wahay macnaha jabi inay macnaha ciidan oo magaalada macnaha nilkumid ay hadireen waana sifadan isku reebay jirta xalay ahaa wallaahi garabo meel magaalada kumid madax ayaa wala agaliya karirigeen dadka madaxa deeroogna lay nargaarin wajiya at least madaxa kilometri ka daadic waxa la soo xagga kaadidi madaxa ka deegaha ilaa nargaan magaalada hadda madaxa ole tayo xagga yaraata wal khasaare ku dhaladi in aadan aan iyo xoolaha aan ida taan madaxa dowladda federaalka madaxa bulshada mas'uulka baatiye ciidasha madaxa imaan u shahadeer ma jiraan markaas saacadii golga casri iyana tuugle aan roore marka shacabku uu warka gabnay deeraha in la qaaleeyo in hal qof oo noqdo dhawacay hal qof oo noqdo dalkaas isku darin sheegay laakiin
faahfaahiniyaa kubahayta koo xubaysan oo dileen ko kumide gudoomiyaalkii hamari degmada buulabuurda ee gobolka hiraanga faahfaahinta warkan weyba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaanga
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda nuurxabaad ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalkan ayaa yimid kadib markii kooxo hubaysan ay xaafadda nuurxabaad ku dileen gudoomiyii hore ee degmada buulabarde ee dowladii cabdulaahi yuusuf axmed marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdi iidow sabri islamarkaana hadda ka mid ahaa culammada tabliiqa goobjoogaal ku sugnaa meel aan ka fogeen goobta uu dilka ka dhacaya waxay sheegeen in cabdi iidow sabriye ay togteen kooxo hubaysan xilli uu ka soo baxay masjid ku yaala xaafadda nuurxabaad ee magaalada beledweyne saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay wadaan baaritaano ku aadan ciddii ka dambaysay dilkan guddoomiye hore ee degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaana uu siyaasadda ka baxay muddo dheer magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeey waxaa ka dhacay dilal kala duwan iyadoo ciidamada dowladdu saraakiishooda ay sheegeen in ay wadaan baaritaano lagu baarayo dilalka kusoo lalaabtay magaalada beledweyne lama oga sababta ka dambaysay dilka guddoomiye hore ee degmada buulabarde ee lagu dilay magaalada beledweyne bashiir cabdullah cusmaan radio warasan beledweyne maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee soomaaliya xukuntay eedeysanayaal langhaysid intii ugu dambeeyeen qaraxii tumiya fartii sanadkii hore ku dhihi magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee soomaaliya geeka xukuni shalduban karidi eedeysanayaal langhaysadii intii ugu dambeeyeen qaraxii tumiya fartii oktoobar ee sanadkii hore ku dhihi isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho maxkamadda iyo dembiilayaalkan gashal xukuntay toogasho xabsi daa-in ihaano kala oo la amaray intii la dhihi gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda gaashaanle xasan nuur cali shuute ayaa ka dhawaaqay go-aanka maxkamadda ee ka eedan eedeysanayaal kan ujeeddu xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kale ah kow xasan aadan isaaq cali saddex iyo labaatan jir ah ina xaabo maxamed cali ku dhashay bay labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqano ah saddex cabdiweli axmed diiriye soddon iyo laba jir ah ina dhubado ibraahim xasan ku dhashay galguduud afar mukhtaar maxamuud xasan rooble afartan iyo saddex jir ah ina kaaho kaariyo cawaale ku dhashay galguduud shan cabdul cabdi warsamo cali ina raaxo miro siyaad soddon iyo shan jir ah ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xaydhaadinta ciidamada qalabka sida sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha koowaad labaad iyo saddexaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow xasan aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqno ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay saddex sano oo xabsi ciidan ah dhinac kaleed maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee soomaaliya way bayafasaxday ilaa lama qof kale oo la sheegay inti lakuwaayi waldambe waa kumar kaleed guddoomiyaga oo ka dhawaaqo arrimoogasa sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan tumii afartii oktoobar ee sanadkii bahi ee lamada kun tumiyo toddobada ayaa waybayisgo iskazoobe ee magaalada muqdisho ku dhigaya araxyo kanaf waayeen in ku badan lix boqol oo qof waybana dadka geeka maxkamadii xukuntiiyo ku mid hayanaad dadkii lanqobadii qaraxgaasa dhinaga kalena maamulka gobolka hiiraanya waybaya ku hadaleena dilalka ay qaraxyada ku dhiyayaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraanga waa kumar kaleed bashiir cabdullah ismaan oo faahfaahinta warkanin haya iyadoo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uu ka dhacay qarax miino ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne waxaan horta waxa maantay dalka soomaaliya oo dhan ka jira waaye amba caalamka oo dhan ka jira waaye oo hadda tacaddi dhanka maamulka amba dhanka ciidamada ah ka jira ma ahan amba dhanka shacabka ah runtii waxyaalahaas iyo wax ka badan ayaa la badbaadiyaa marka ilaaha badbaado iskale runtii laba qaraxna hadda way fashilmeen mid runtii maalidhoota aheeday meesha hadda xalay sideedii saac oo qaraxu ka dhacayay meel ku dhow aheed qaraxay geliyeen waxa fashiliyey maamulka ayagoo markaas raba inay dad ay ku halaagaan amba ay ku dhibaatayaan wadada maraayo ceel jaalle iyo inta magaalada udhexaysa rabaan inay maraan runtii waa kasoo gudubnay xalay waxaa dhacay inay haddana qarax sidaas oo kaleeta ay gelinaayeen meel ayagoo dhahayo macnaha ummadaas oon ayagu dad ay kula soo ballameen oo meesha ay gaarahoy beegsanaan ma jirta oon dadka ummadda soomaaliyeed ku nool magaaladan inay oon ku dilaan doonaayo waa runtii marka qaraxaas haddana ilaahay subxaana watacaala waxaa guul ah inaa weli ninkii ku dhintay oo qaraxaas waday oo gelinaaya meesha la yaqaano sidoo kaleeto afhayeenka ayaa waxa uu shacabka ku nool magaalada beledweyne ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaan laakiin rabaa inay shacabka reer hiiraan iyo gaar ahaan kuwa beledweyne aan ka codsanayaa hoon mataqaanaa aan hordhac ugu sheegayaa in howlgalkaasu maanta iyo caawa iyo usbuuc hadda ka dambeeya u dhacaya ma dhahayo wakti u dhici doonaa insha allahu tacaala la arki doono oo muuqdo waaqaca intaasna hadda kulley hay-adaha sirdoonka iyo muqaabalaadka noo qaabilsanna kolley formationi ahaayeen ayaa obarashin ka fuli doona magaaladan magaalo aada u baaxad weyn waaye ciidan xoogan waa joogaa shacab wanaagsan oo dhalinyarta iyo mataqaanaa iyo mataqaana shacabka iyo dawladdu iyo nidaamka maamulkan hirshabeelle ay isku xiran yihiin iyo ciidamada qalabka sidaba runtii marka waxa waaye waxaan hadda qaraxa lagu sheega waa dhaca laleeyahay labada marba waa fashilayn ilaahay dadkan shacabkaa ilahay wax kuma gaarsiin marna kii wadayaa ilaahay ku halligay marna iskiisa uu iskaga qarxayo hadda waxa fashiliyey bashiir cabdullah cusmaan radio warsan beledweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geekas rasmi anfuri shirka golo amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya farmaajo shir guddoomiyahi qodobada lanku ka hadala doonaan weyba ku mid ahaa xasilinta amniga guud ee dalka ay sidii lan xoojin lahay wada shaqaynta hay-ado amniga ee heer federaal itang maamul goboleeda shirkan haddii uusahar dhammaadiya nagade kii lixaad oo golo weeldhadang tag imarkii la ka dhawaaqay waybana la filahay intiha kubaha qodobo muhiime madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre madaxweyneyaalka dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir xubno ku tirsan golo wasiirada dowlada federaalka italyaalka ciidanka qalabkooda oo ku mid ee golo amniga qaranka ayaa sharka ku qeyb galeen meelwarkaasengu kooyaha ay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda holland iyo danjirishe kulabati magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga way banasaaso kale dowlada turkiga ka dhawaaqday hantiya roojid ee xiriirkii hollanda ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ayaa sheegay inti dowlada turkiga iyo ambaahanta hantiya holland raaligelin kubida gef dhinaga diblomaasiyadda eh oo iyo sanadkii hore ku galli iyo ona iyo xiriirka lamada dal usu xumaaday tan io bili maarse sanadkii hore lamada kuntum iyo todobada sanadkii hore diyaarad wadi wasiirka arrimo banaanka turkiga iyo landiidi antiusekadega holanda iyo ona xiligaas iyo dareertii ololo doorashada madaxweynaha turkiga oo fadaaya intuuse muddo xileedka kordhiisada dowlada hollanda oo diiday muddo kororsiga ordagan iyo dadka turkiga ee degan hollandan ka baaqagan tiyon odayang ordagan oyo odshosyang taasoo yay xumaytay xiriirka lamada dala aan ka dambeyntiina dhugunsidayaal wargeyska new york times ayaa daawacay war dadka dhan ku yaabi balse la filaaye markala ku hadala uu xiriirka sii kororahayeen dhexey israa'iil iyo dalalka carabta diyaaradda dagaalka israa'iil iyo duqeyn ku jeysatee saxaraga sinai iyo onaya dowladda masar iyo arrintaas ogda duqeymowan dareero muddo lamasan eh iyo israa'iil weybaye gobolka sinai iyo meelo kale oo masar ku mid eh ku jeysatay walku badan boqol duqeyn dhinag irke iyo ona la isticmaalahay diyaarado iyo duuligan lahayna masar iyo israa'iil weyba ku dhexeeye heliis nabadeed ooyo galeen sanadkii kun sagaal boqol toddobaatiyo sagaalkii balse ilaayo hadda walyar oo iskaaladowe oo lamada dal dhex mari way qariijari isku dhaafba duqeymo dhinig irka ee warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinimaadan sununkunga ninkeega dhugunsidayaal warkaan ashur ismaaciil axmed ee sinsaarti waana tan isinkula dareer siyaasiya anti warkanka lamida reedanku kulmaana dhugunsidayaal haddii ilaahay wiraalo ku noqday basiinku tabay sidaasiyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu